lasoo afdiray wadahadal u dhexeeyey beelan ku dagaalamayay deegaano hoos yimaada degmada baydhabo ee xarunta gobolka dagaaladani kasoo cusboonaaday deegaanada hoos yimaada degmada baydhabo oo u dhexeeyey laba beelood ayaa waxaa maanta lagu soo afjiray wadahadalkooda magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay wadahadalkaas oo uu soo qabaqaabiyey guddiga xalinta khilaafaadka ee gobolka baay iyadoo ay garab ka helayeen hay-adda wadahadalka bulshada ee c r d beelahani ku dagaalamayay degmooyin hoos yimaada deegaano hoos yimaada degmada baydhabo ayaa dhammaantood laisugu keenay miiska wadahadalada iyadoona laysku afdirtay sidii loo xallin lahaa khilaafaadka kasoo cusboonaaday deegaanadaasi waa kan mid ka mid a odayaashii wadahadalka ka qayb galay oo goobjoog f m la hadlay islamarkaana sheegay in la xaliyey khilaafaadkii u dhexeeyey beelahaasi layskuna afgartay in la hakiyo dagaal beeleedka hadalka kasoo yeerayay odayaasha dhaqanka iyo guddiga xalinta khilaafaadka gobolka baay ayaa waxa uu kusoo aadaya xilli walaa xoogan laga muujiyey dagaal beeleedyada ka soconayay deegaano hoos yimaada degmada baydhabo iyadoo dagaaladaasi ay sababeen dhimasho iyo dhaawac fara badan iyo barakac dadka deegaanadaasi aadan xasan cismaan aadan geesay goobjoog f m baydhabo